Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa soo xirtay shirka saddex biloodlaha ah ee isku xirka mashaariicda caafimaadka Galmudug, kaasi oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda Galmudug. Shirkan ayaa si qoto dheer looga dooday horumarka laga sameeyay adeegyada caafimaadka, caqabadaha jira, iyo sidii si wadajir ah looga wada shaqayn lahaa wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee ka jira degmooyinka iyo deegaanada Galmudug. Cabdiweli Maxamed Axmed, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug, ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda kulankan iyo waxyaabaha looga wada hadlay.
Waxaan rajaynaynaa ballamihii lagu ballamay in isbedelada soo socda saddex bilood soo socda gudaheeda ee la samayn doono inay tillaabooyin bilaaw u noqon doonto shirkani natiijada ka soo baxdaana ay ku hagi doonto dhammaan xarumaha caafimaadka ee inay ka qayb qaataan yareynta dhimashada iyo dhallaanka ee hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Galmudug ee ka sha- ee adeega u doonta xarumaha caafimaadka Ee, waxyaalaha ugu muhiimsanaa oo haddii aan la yidhaahdo la dardar gelin doono waxa waaye ee lagana ballamay ee waxaa socda ee xarumaha intooda badan ilaa labaatan iyo sagaal xarun ayaa waxaa lagu rakibay soolarkii ee oo mar dhow haddii aan la yidhaahdo batariyadiisana loo dhammaystiri doono shaqadaas in la dardaraj geliyo waxay ahayd ballamaha mid ka mid a waxaa sidoo kale ka mid ahayd xarumo dheeraada oo ayadana hay-adda unicef ay naga caawin doonto in soolarka lagu xiro ee xarumo kaloo dheeraad ah haddii aan la yidhaahdo in ee lagu sameeyo rehabilitation iyo qurxin iyo dib u habeyn oo ay naga qayb qaadanayaan mercy usa unicef iyo b s i Ee, sidoo kale in loo sameeyo xarumo badanaa loo sameyn doonaa oo lagu ballamay in loo sameeyo musqulihii ee, in loo sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo in sidoo kale incineratories-ka ee, ama ee, agabka lagu gubo qashinka iyo sidoo kale ee, balacenta ee, bidka wax loo yaqaano in ee, loo sameeyo ayagana way qorshaysan yihiin waana lagu ballamay waxyaalaha shirkan ka soo baxay ayayna ka mid tahay wax ma ka hadlaysa Ee, marka eh, sidoo kale eh, waxyaalaha lagu ballamay waxaa ka mid ah eh, in agabka caafimaadka ama supplyga aan soo gaarin deegaanka oo soo daahay eh, la dedejiyo xarumaha caafimaadkana si dhab oo ku gaaro Eh, sidoo kalena laga shaqeeyo waxa loo yaqaano quantificationka iyo forecastingka si qiyaasitaanka eh, adeega supplyga ama daawooyinka essentialka u baahan yahay xarumaha caafimaadka Eh, in xilli hore laga shaqeeyo ee, usbuuca ama gaabka mararka qaarkood dhaca na inuusan dhicin oo isku xiraado oo maalinta daawadu dhammaato daawadii kalena ay taallo ayadana waxyaalihii laga ballamay oo la hirgelin doono ayay ka mid tahay ugu dambeynna ah wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow ayaa soo xiray kulankan
ee aynu soo dhaafnay oo runtii lagaga hadlay qodobo aada iyo aada muhiim u ah oo la xiriira adeeg bixinta caafimaadka shirku ee, waxa uu go-aamiyey go-aamo muhiim ah oo runtii aan aaminsanahay inay isbeddel ay ku keeni doonaan horumarinta adeegyada caafimaadka waxaa sidoo kale shirku uu go-aamiyey amaba uu meelmariyey in la xoojiyo dhammaan waajibaadkii aynu u igmanayn ee aan ugu adeegaynay bulshada reer galmudug Ee, qodobada ugu muhiimsan ee uu shirku highlight gareeyey waxaa ka mid ah ee, dib u dhaca ama maaragtay een, deductionka ku yimid ee, deeqihii caalamiga ahaa gaar ahaana ay ku tiirsanayd een, caafimaadka marka laga hadlayo
shirka ayaa intii uu socday waxaa la isdhaafsaday aarahyo iyo xogo ku saabsan mashaariicda caafimaadka ee ka socda deegaanada galmudug waxaana si xeel dheer loo falanqeeyey xalalka iyo horumarada lagu tayeyn karo adeegyada caafimaadka ee deegaanada galmudug